ثم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون darsigu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo lixaad oo ka mida suurat almaa-ida axkaamtii waxaa lagu dhex jiray marka la xarman yahay xajka ama cumrada inaysan banaaneyn in la ugaadhsado marka ruuxii ugaadhsada isagoo xarman waxa laga doonayo ayaa aayaddii ugu dambeysay lagaga soo hadlay kafaarada laga doonayo isla axkaamtaasaa lagu sii dhex jiraa marka oo ayadahan laga sii hadlaya uxilla waxaa la xalaaleeyey bu alla subxana wa tacaala lakum idinka waxaa laydin xalaaleeyey saydulbaxri badda ugaadheeda wa tacaamuhu iyo cuntadiisa iyo badda cuntadeeda mataacan raaxayn daraaddeed baa laydinku xalaaleeyey lakum idinka laydin raaxaynay iyo walisayaarati iyo dadka socotada ah kuwa socotada ah raaxa loo raaxaynay wa xurima waa la xarimay calaykum dushiina waxaa laydinka xaraamay saydulbari beriga ugaadhiisaa laydinka xaraamay maa dumtum intaad daa'im ku tihiin xuruman kuwa xarman intaad daa'imaysaan inaad xarman tihiin wattaqu llaha alla ka cabsada alladii allahaasoo ilayhi xaggiisa tuxsharuuna laydin shirinayo oo xaggiisa laydin kulmin doono marka la xarman yahay ugaadha laysu diiday waa ugaadha beriga ku nool laakiin wixii badda ku nool iyada waa laydin ogolay badda ugaadhana waxaa laga wadaa yani wax alla wixii noola ah oo badda ku dhex jira suuradu dooniba ha ahaade waa laydin ogolyahay isaga ama xarmanaada ama xarmanaanina xaaladda aan xarmantiina xataa isaga waa iska daban kartaanoo biyaha macnaha yani noolaha ku nool isaga waa laydin ogolya ee ka laydin diidan yahay waa kan beriga marka saydulbaxri wa tacaamuhu iyo cuntadiisa quudkiisa badda quudkeeda maxaa laga wadaa waxay u badan yihiin mufasiriinta salafka wa tacaamuhu waxaa laga wadaa midka badda dhexdeeda intuu ku baktiyo ay badda soo tufto ama biyuhuba intay ka tagaan isagoo meesha yaallo baktiya loogu tago wa tacaamuhu baa laga wada saydulbaxrina waxay noqonaysaa midkii isagoo nool la soo kabsaday dacaamuhu quudkiisuna waa midkii isagoo baktiya biyaha dushooda loogu tegay ama meesha biyuhuba ka tageen loogu tegay kaana waad heli karta maxaa yeelay badda baktigeeda waa lagnaa biyaha oo dhan noolaha ku dhex noolen meel kale ku noolaan karayn haddii isaga oo baktiya la helo ama biyaha dushooda ama kaba baxsanba waa la celi karaa sidaas macanaha nabigaas yii salawatu rabbi wasalaamu alayh watahuuru maauhu alxilu maytatu bu nabi sal lay slm biyaha baddu baddu waa midda biyaheeduna daahir yihiin baktigeeduna xalaal yahay bu nabi sal lay slm badda keliya maaha webiguna waa lamid waxyaabaha biyaha ku dhex noolana maa laga wada maxaa saa loo yidhi waxaa loo leeyahay raaxayn idinka laydin raaxaynayo iyo dadka socotada ah sayaaradu waa dadka socotada iyo musaafiriinta wey raaxaynta iyaga loo raaxaynayo waxa weeye macnaha sahayay ka dhiganaya inta la ingejiyo oo qadiid laga dhigo ama yani waxa weeyaan murmure laga dhigo ayaa macnaha sahin laga dhiganaya marka waa la qaadanaya dadka socotadaaba macnaha waxa weye saydulbari waa ugaadha beriga ayaa laydinka xaaraameeyey ee banaanka ku nool goormay xaaraam idinka tahay maa dumtum xuruman intaad xarman tihiin intaad xarmanaan daa'im ku tihiin intaasay xaaraam idinka tahay horay baa loo soo sheegay waidaa xalaltum fasdaadu wakasawr haddaad xalaalowdaan ugaadhsada inta aad xarman tihiin unbaa laydin ogolayn ugaadha laydin diidanahayena waa midaas yani waxay beriga ku nool marka adiga inaad ugaadhato lama ogola adiga daraadda in loosoo ugaadho nin xalaala uu kuu soo dirana lama ogola hilibkeeda ma cuni karaysa uxilla waa la xalaaleeye lakum idinka waxaa laydin xalaaleeyey saydulbaxri badda ugaadheeda wa tacaamuhu iyo cuntadeeda quudkeedaa laydin xalaaleeya waa wixii kudulba ku dhex baktiya ama ay soo tuftaba mataacan raaxayn daraaddeed lakum idinka laydin raaxaynay iyo walisayaarati kuwa socotada ah wa xurima waa la xaaraameeyey calaykum dushiina saydulbari beriga ugaadhiisa ayaa laydinka xaaraameeyey maa dumtum intaad daa'imtaan xuruuman kuwa xarman intaad daa'im ku tihiin inaad xarman tihiin oo kuwa xarman aad tihiin wattaqu llaha alla ka cabsada alladii allahaasoo ilayhi xaggiisa tuhsharuuna laydin shirin doono xaggiisa laysugu kinkeyn doono kaa isagaa iska jira wey macana oo waxyaalaha uu idinka xarimo iska ilaaliya ka mid tahay xilliga aad xarman tihiin ogaarsi jacala allahu alkacbata albayt alxaraama qiyaama linnaas jacala allahu alla wuxuu yeelay alkacbata kacbada albayta beytkii alxaraama ee xurmada lahaa wuxuu ka yeelay qiyaaman kicitaan buu ka yeelay istaag linnaasi dadka aduu ayuu uga yeelay washahra bilihii alxaraama ee xurmada lahaana ayagana sidoo kale u ka yeelay waalhadiya xoolihii hadyigii iyo waalqalaa'ida kuwii loo kuulgeliyey oo qoorta wax loo geliyey ayagana sidoo kale u ka yeelay saas wey maana dalika kaas oo yeelidda noocaasi waxa weeye litaclamuu inaad ogaataan daraaddeed ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa fi samaawaati samaawaadka wax dheexooda ku sugan wamaa fi lardi iyo wax dhulka dhexdiisa ku sugan inuu ogsoon yahay inaad ogaataan wa ana allaha allana bikulli shayin wax walba caliimun inuu yahay mid oo cilmi badan oo ogaanshihiisa badan iclamuu ogaada ana allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay inuu yahay wa ana allaha allana hafuurun inuu yahay mid dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan macnaheedu waxa weeye kacbada oo beytka xurmada le ah yani kacbada alla wuxuu ka yeelay albayt alxaraama wuxuu ka yeelay ama waa lagu alla lagu cadaynaya maana beytka kacbada maxaa la yidhahda waa beytka xurmada le qowmtaa macna waa fasir kacbada oo beytka xurmada la ah alla wuxuu ka yeelay qiyaaman istaag buu ka yeelay ama kicitaan waxaa laga wadaa masaalixda dadkao dhan baa ku taagan mid ay masaalixda dadku ku taagan yihiin baa laga dhigay oo masaalixdooda adduunyo iyo midda aakhara ku taagan yani kacbadaa iyo beytkaa sababtii bay nabadgelyo ku helayaan oo ay ku helayaan kii laga gardarnaa in loo heliyo oo ay ku helayaan markay tagaan inay soo faa'iidaan oo soo ganacsadaan beytkan tegitaankiisaa keenaya waxay ku helayaan cibaado weyn bay kusoo gudanayaanoo yani xajkii iyo cumradii bay kusoo gudanayaan marka qiyaaman masaalixdooda adduunyo iyo midda aakhara yaa ku taagan saas maana kacbadii iyo beytka ilahi subxana wa tacala midaasuu ilahay ka dhigay subxana wa tacala qiyaaman buu ka dhigay taagi linnaasi dadku uga dhigay masaalixdooda iyo danahoodu ay ku taagan yihiin waxaa kaloo iyadana ilaahay subxaana wa tacaala uu qiyaam ka dhigay bilaha xurmada leh bilaha afarta ee xurmada leh oo ah macnaa waxa weeyaan saddexda biloodo isku xiga dulxija iyo maxaa la yidhaha dulqacda iyo dulxija iyo muxaram saddexda isku isku xiga iyo rajab oo gooni ah afartaa bilood baa la yidhahdaa bilaha xurmada leh xurmo gooniya leeyihi bilaha xurmadalena wuxuu alla ka dhigay qiyaaman linnaasi mid kuwa ay masaalixda dadku ku istaagaan oo say u istaageen leanna waxa weye waagaas waa kaan soo sheegnay dagaallo qabiil baa jiray oo qabiilooyin islaayaa dhulka deganaa laakiin afartaa bilood waa la kala nabadgeli jiray oo dadkaa isu socon jiray oo ganacsigaa isdhex mari jiray oo noloshaa dhaqdhaqaaqa samayn jirtay dhiigga iyo naftu waa nabadgeli jirtay xooluhuna waa nabadgeli jireen marka bilaha xurmadalana ilaahay qiyaaman buu ka yeelay waxaa kaloo iyagana qiyaam laga yeelay hadyiga waa xoolaha xajka ama cumrada xoolaha beytka loo wada wey iyo qalaaida qalaaidana waa tan soo marnay qalaa-ida waa kuusha ama qoorgelinta shayga qoorta loo geliyo xoolahaas hadyiga ah ama waa shayga laftiisii ama waa kuwii qoorta loo geliyey xoolihii ah maxaa yeele iyaga laftooda ruuxa wata iyo iyaga laftoodaba waa la badbaadinaya oo waxaa lagu badbaadinaya calaamadaas qoorta uga laalaanta oo astaan waxay u tahay inay yihiin xoolihii hadyiga ahaa ee loo hadiyeeyey yani xarabka loo hadiyey lama taabanayo marka marka iyaguna qiyaam weeyaano iyadana ilaahay subxana wa tacaala nabad iyo wuxuu ku siiyey dadka taagni masaalixdoodii baa ku taagan wey maana intaasoo dhan ilahi subxana wa tacala saasuu ka dhigay maxaa looga yeelay sababta looga yeelay waxa weeye in aad ogaataan allah subxaana wa tacaala samaawaadka iyo dhulalka waxa dhexdooda inuu og yahay maxaa yeelay dee wuu maamulayaaba waxyaabihii dhulka ka dhacayay samaawaadkana ka dhacayay hadduu waxna rabbi subxaana wa tacaala ogolaanayo waxna diidayo waxaana waa fiicanya waxaana waa xunyaha idin leeyahy soo kama warhayo waa ogyahay saw inuu ogyaha waxaa kutusaysaba inuu allah subxaana wa tacaala idin jidaynay oo uu allah subxaana wa tacaala ilan hadduusan ka warhaynin ma jideeye hadduusan ka warhaynin ma jideeye inuu ogsoon yahay markhaati uta taa inaad ogaataan daraaddeed baa saa loo yeelaya allah subxaana wa tacala wax walba kiiu cilmi barowe waxaad ogaataan alla ciqaabtiisu miday adagtahay inuu waa cid wixii caasilow talabaadna rabbi subxaana watacaala inuu midka dembi dhaafka badan naxariista badan waxaa la yidhaahdaa waxay ka mid tahay ayado dhowr ah oo rabbi subxaana watacaala uu ku kulmiyey rajagelin iyo cabsiin aayadda qaybteeda hore iclamuu ana allaha shadiidu lciqaabi waa cabsigelin ninkii dembi geli lahaa ama waajib ka tegi lahaa bay u taallaa wa ana allaha gafuurun raxiimunna waa rajagelin oo ninka dadaalaya ee khayrka ku dadaalaya rajagelin u tug saas maana ayib jacala allahu alla wuxuu yeelay alkacbata kacbadii albayta beytkii alxaraama ee xurmada lahaa wuxuu ka yeelay kacbadiiyo beytka xurmadana waa isku mid jacala allahu alla wuxuu yeelay alkacbata kacbadii albayta beytkii alxaraama ee xurmadana ahayd ama beytka xurmadana wuxuu ka yeelay qiyaaman kicitaan dadka masaalixdoodu ay ku kacdo ayuu linnaasi dadka uga yeelay ama qiyaaman istaagi dadka masaalixdoodu ay istaagto ayuu linnaasi dadka uga yeelay masaalixdooda adduunya mid aakaraba washahra bilhi alxaraama ee xurmada lahaana kadalika sidaasoo kale alla ka yeelay walhadiya xoolihii yani xaramka loo hadiyey waalqalaa'ida iyo kuwii qoorta wax loo suray oo xoolaha ka mid a kadalika sidoo kale uu iyagana ka yeelay intaasoo dhan alla wuxuu ka yeelay qiyaaman linnaasi baa kuwa meesha ku wada jirta macana masaalixda dadku kuwa ay ku taagan yihiin buu alla ka dhigay subxana wa tacala kuwaasoo dhan daalika kaasina litaclamuu inaad ogaataan daraaddeed wey yeeliddaasi saa la yeelay kacbada iyo arrimaha la sheegay oo qiyaamka laga dhigay daalika yeeliddaasi litaclamuu inaad ogaataan daraaddeed weeye ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa fi samaawaati waxa iraryaalka dhexooda ku sugan iyo wamaa fi lardi waxa noolyaalka dhexooda ku sugan wa ana allaha allana bikulli shayin wax walba caliimun inuu yahay mid u cilmi badan arrintaa inaad ogaataan baa la doonaya hadda hadduu isagu jideeyey oo idiin jideeyey soo ma oga mujarad uu jideeyeyba ood aragteen inuu jideynayo waxaad garanaysaan inuu la socdo ogi iclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay inuu yahay wa ana allaha allana gafuurun miyaa midkii dhaafid badan raxiimun oo naxariis badan maa cala arasuuli rasuulka dushiisa ma ahaanin ila albalaagu gaarsiin mooye wallahu allana yaclamu wuxuu ogyahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan iyo wamaa taktumuuna waxaad qarinaysaan nebi maxamed sal lay slam xilka saarin waa inuu idinsoo gaarsiiyo waxyaabaha aad qarsanaysaan iyo waxaad muujinaysaan ilahay baa la socda alla idinkala xisaabtami doona ma aha inuu nebi maxamed sal lay slam idinla xisaabtamay ama qalbiga waxaad ku qarsanaysaan uu ogyahay ma aha isaga xilkiisu waa inuu idin soo gaarsiiyo wixii ilahay usoo dhigay subxana watacala inta hadduu guto wixii ka dambeeya waa hawl annaga noo taallow waxaad qarinaysaan iyo waxaad muujinaysaan waa laylagi afka wixii ka soo baxa waa muuqdaa adimadu waxay sameeyaanna waa muuqdaa wixii qalbiga ku qarsoonna waa qarsoon yahay intaba ilahay waa ogsoon yahay subxana watacala waana laydinka abaalmarin doona maa cala arasuuli rasuulka dushiisa ma ahanin ila albalaaqu gaarsiin mooye yani inuu iimaanka idinku qasmo xil saaran maaha inuu qasab iimaanka idinku geliyo oo uu qalbigiina geliyo khayrka iyo iimaanka hawl u taalla maa hawl loo soo diray maaha wallahu allana yaclamu wuxuu ogyahay maa tubduuna waxa aad muujinaysaan iyo wamaa midka wamaa shayga taktumuuna aad qarinaysaan intaba ilahay ogyahay subxana watacala qul waxaad tidhahdaa nebigu laa yastawi madsina alkhabiisu kan xun iyo watayibu kan wanaagsan walow acjabaka haba ku yaabgeliyo karat lkhabiisi kan xun badnaanshihiisu haba ku yaabgeliyo fattaqu llaha alla ka cabsada ya ulil albaabi qalbiyada fayow kuwa u saaxiibka ahu lacallakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaan shay xun iyo mid fiicani ma sinna haddaad doonto haba ku yaabgeliyo ka xun badnaanshihiisa uu badan yahay waxaa laga wadaa xalaasha iyo xaaraamtu ma sinna khayr iyo sharna ma sinna xaq iyo baatil lama sinna xataa kan xun haba bato oo badnaanshaha uu ka kale ka badan yahay haba ku yaabgeliyo oo macnaha waxa weeyaan aad u bogtid macnaha waxa wey aad aad ula yaabtidbe laakiin ma sinaanayaan ma rabo waxaa laga wadaa shayga xuni ama dadkiisu ha bato ama ha yaraadee mar walba waa xunye shayga fiicanna ama dadkiisu ha bato ama ha yaraadee mar walba waa fiicay saas maana marka xaaraamtii oo badatay oo dadkeedii bateen xalaal uma rogi karto sharkii iyo xumaantii iyo shirkigii oo dadkiisii bateen khayr uma bedeli karto weliba xumaan waa xumaanteedii ha badato ha yaraato marka waxa weeyaan inta yar ee fiican ayaa ka inta yar ee xalaasha ama khayrka baa ka fiican sharka intuu dooni hala ekaada wey maana saas weeyaan mar hadday saas tahay allah subxaana wa tacaala ka cabsada yani inaad dhiisi aad u liibaantaan rabbi subxana wa tacala ka cabsana kuwa caqligooda caqligooda fayowyahay kuwa garashada fayowle ee caqligooda ku fikirahaya ka shaqaysiinaya si fiicanna wax u fahmayow kuwaasoo ilahay ka cabsana subxana wa tacala waxaa loo leeyahay yaa ulil albaabi caqligu waa midka bini aadamka wax tusay oo hadalkan la hadlayo uu ku fahmayo oo xumaantiiyo samaanta uu ku kala garanayo oo keenaya inuu khayrka qaato xumaantana ka tago qul waxaad tidhahdaa laa yastawi ma sinna alkhabiisu kan xun iyo watayibu kan wanaagsani ma sinna walow acjabaka haba ku yaabgeliye karatu lkhabiisi ka xun badnaanshihiisu haba ku yaabgeliye hadday xalaashiina dabajiir gasho xaaraantiina ay meel walba taalla ma xaaraantaa ka fiican xalaasha miyayse way la sinmi kartaa maya weli waa xaaraam tanna weli waa xaaraam xalaasha lala yahayna weli waa xalaal saas man haddii dadkii xuxumaa ay bateen oo mabaadidii xuxumaa ay badatay oo dawlado ay yeesheen dadkii ahlul khayrka ahaana la la'yahay ama ay yaraadeen waxbaa isbedelay maya khayrkuna waa khayrkiisii sharkuna waa sharkiisii adiga waxaa la doonaya marka walow keligaaba aad noqotide khayrka inaad ku mitid saasaa laga doonaya laakiin inaad noqoto dhankanaa loo batay oo macnaha waxa weye adduunkii baa dhankan isu raacay dabeedidhaan raacda laa takunu imaca ha noqonina wax yani waxa dadka un iska raaca oo dadku hadday xumaadaanna waa la xumaan hadday ficlaadaanna waa la ficlaan ha noqonina sidaa ee waxaad noqotaan dadku hadday ficlaadaanna ficlaada hadday xumaadaanna khilaafo idinku ficlaada saasa la doonaya inaad un noqoto un macnaha waxa weye dabeertii dhaanka socday iska raacday oo meeshana loo bato adduunweynihii maray maxaa sameeya anugu sidanuu bulshadii tahay miyaad khilaafi karan khilaaf raganimadaasa la doonay dadnimadaadu waxay weyaan inaad mabda adihi waxaad rumaysan tahay ood sax u rumaysan tahay inaad qabato walow adduunkaoo dhan ha kugu khilaafo adigaa markaa saxsan xumaantaa faraha badanna waxba ha ka soo qaadi saas man wax absida maaha qul waxaad tidhahdaa laa yastawi alkhabiisu waatayibu kan xun iyo ka wanaagsani ma sinna walow acjabaka haba ku yaabgeliye kasratu lkhabiisi kan xun badnaanshihiisu haba ku yaabgeliye fattaqu llaha alla ka cabsada yaa ulil albaabi kuwa caqliyada fayow saaxiibka ahow lacallakum tuflixuuna si aad u liibaantaan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey laa tas'aluu ha weydiinina can ashyaaa waxyaaba xaggood ha weydiinina waxyaabahaasoo in tubda haddii la muujiyo lakum idinka tasukum ay idin xumaynayso tasukum idin xumaynayso wain tas'aluu haddaad weydiisaan canhaa arrimahaa xaggooda haddaad weydiisaanna xiina goortii wain tas'aluu haddaad weydiisaan canhaa ashyaadaa xaggeeda haddaad warsataan xiina waktiga yunazalu la dejinayo alqur'aanu qur-aanka waktiga la dejinayo haddaad warsataanna tubda waa la muujin tubda waa la muujinay lakum idinkaa laydin muujinaya cafa allahu alla wuu cafiyey canhaa xaggeeda waa cafi wixii horeed cafi wallahu allana kafuurun midkii dhaafid badan weeye xaliimun oo dulqaad badan qad sa'alahaa arrimahaa waxaa weydiiyey qawmun dad baa weydiiyey oo min qablikum hortiin ah uma kadibna asbaxuu waxay ahaadeen kaafiriina kuwa ku kufriyaga ahaadeen bihaa su-aalihii iyaga ay weydiiyeen arrimihii ay warsadeen markii looga jawaabay ku kufriya aayadani waxay kusoo degaysaa oo macnaha waxa weye ay kusoo degtay baa laleeyahay waxyaaba aan faa'iide idinku jirin su-aashooda iska daayay waa edbin alla subxana wa tacala dadka muminiinta u edbinaya waxay kusoo degtay ilaa dhowr sababood baa la sheegaa waxaa ka mid a nabiga sal lay slam maalin maalmaha ka mida inta laga xalaajiyey buu yii waxaa doontaan weydiiya su-aalo marka waxay qaarkood weydiiyeen yani waxa wey aan faa'iida ku jira bal riwaayada bukhaari waxay leedahay qaar baa jees jees ahaan nabiga su-aalo u weydiiyey midbaa yimid wuxuu ihi aabbahay waa kuma mid kala yimid oo anugu xageen akhra galahayaa miskiin hasha idiin lunta xaggay jirtaa buri waa mid kale waxa su-aalo noocaasoo kale weydiiyeen markaasaa waxa la yidhi war waxaas hawarsanina waxaas hawarsanina haddaad wax weydiinaysaan xilli wax yani jawaabta laga bixiya aydin dhigi doontaa weydiinina mid kale yale aakhara xaggeen gelaya haddii la yidhahdo naar baad geli doontaa sooma dhimayso jawaabtaasi sooma dhimin wax haddii laydin muujiyo idin dhibaya ha weydiinina ayib mid kale hashaydii xaggay jirtaa ma aad helaysid haddii la yidhahdo dhumada cunay soo uma darna saas waxyaalo su-aalo jawaabtooda aydan ku farxanin iska dayal waxaa kaloo sabab kaleeta nabiga sal lay wasalam wuxuu dadka u sheegay xajku inuu waajib ku yahay markaasaa ninbaa wuxu uhi nabi allahuma sanad walba afi kulli caadin ya rasuul allah sanadun mawaajiba nabigu waa ka aamusay sal lay wa ka jeesay waa ku celiya haddana afii kulli caamin ya rasuul allah nabigu waa ka hadlay sal alay slam markii dambe waxaa nabigu yiri sal alay wasalam ilaahay baan ku dhaartay haddaan haa dhihi lahaa way idinku waajibi lahaa sanad walba mana aydan karteen bu nabigu sal alay wasalam ee su-aalahan faraha badan iska daaya ayadana soo degtay marka waxyaaba aan weli la jidaynin oo ilaahay xaggiisa aan laga jidaynin haddaad su-aashiisa badisaan in cidhiiri laydingeliya laga yaabo oo laydinku adkeeyo arrintii leanna idinkaa dalbaday oo raagsaday oo su-aalay aamusa maxaa yeele sharcigii baa degaya sharcigii mar hadduu degayo waxyigu degayo waxyaaba laga aamusay haddaad su-aashooda badisaan in laydinku adkeeya laga yaabo oo xugum adag laga dejiyo berrina aad keli weydaan sidaasaa macnaha waxa weye iyaduna sabab kaleeta marka su-aalaha noocaas oo kale iska daayo wey waxba ha badanina ilaahay subxaana wa tacaala xalaashana waa caddeeyey xaaraamtana waa caddeeyey waxyaalana waa ka aamusay ma halmaamin waxyaalaha ilaahay uu ka aamusaye wuxuu uga aamusay yani waxa weeyaan dhimrin idinka laydin dhimrinayo iyo xalaalayn laydin xalaaleeyey wixii ilaahay ka aamusa xalaal ba idinta laakiin su-aalaha haddaad badisaan in laydinku adkeeya laga yaaba saas mana yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey laa tas'aluu ha weydiinina can ashyaaa waxyaaba ha weydiinina waxyaaba xaggood ha warsanina waxyaabahaasoo in tubda haddii la muujiyo lakum idinka tasu'kum idin xumaynaysa tasu'kum ay idin xumaynayso aydan ku farxaynin jawaabteed wain tas'aluu haddaad weydiisaan canhaa xaggeedana xiina goortii yunazalu la dejinayo alqur'aanu qur-aanka waqtiguu degaya haddaad weydiisaan nebiga tubda waa la muujini lakum idinkaa laydin muujin qur-aankiibaa degaya waxyigiibaa degaya su-aashii timaada waa la muujino waa laga jawaabi sidaas daraaddeed si idinku adag jawaabtaysan ku imaann su-aalaha iska gaabsada so waxyaala badanoo nabiga weydiiye lagama jawaabo yasaluunaka yasaluunaka waa nabiga ma suurat albaqara khaasatan marka yani su-aalaha qaarkood iska daayaa la leeyahy cafa allahu ilaahay waa cafiye canhaa xaggan su-aalaha arrimaha noocaasa ilaahay waa cafiye subxaana wa tacala wixii hore u dhacayo wallahu allana kafuurun midkii dhaafid badan weeye xaliimun oo dulqaad badan wey qad sa'alaha waxaa weydiiyey su-aalaha noocan oo kalaa ummadihii idinka horreeyaa weydiiyey oo rusushoodii weydiiyey markii looga jawaabayna oo loo baahnaa jawaabtii inay rumeeyaan oy raacaanna way ku kufriyeen idinkuna tii oo kale yayna idin qabsani wey maana waa kii xadiiska nabigeena sal alay wasalam yani su-aalaha faraha badan iska daayay ilaa anigu aan idinla maagoon idinku bilaabo su-aasha badan iska daayay maxaa yeele ummadihii idinka horreeyey baa ambiyadoodii su-aasha ku badiyey markay u jawaabeenna mayna raacino way khilaafeen marka haddii arrin adag oo adigu aad su-aashaadii ku timid lagu saaro berrina aad tidhahdo ma kari karo ood ka tagtahay waa laba dembi marka koowaad weeye in la adkeeyo abaad sabab hayo su-aashaad marka labaad weeye inaad qaadataan la rabay waa ku kufriday marka kuwii hore oo kale sideeda yeeleyna ku dhicine iska daayaalaleeya macana qad sa'alahaa xaqiiqe waxaa weydiiyey su-aalahaas qawmun dad baa weydiiyey oo min qablikum hortiin ahaa nebiyadoodiiba weydiiyeen uma kadibna markii loo jawaabay asbaxuu waxay noqdeen bihaa ashyaada sababtood ashyaada ay weydiiyeen iyo su-aalahaa sababtood kaafiriina kuwa kufriye bay noqdeen way kufriyanoo meeshii laga rabay inay qaataan ayay macnaa waxa weye diideen saas way macna ma jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaam walakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadiba wa aktaruhum laa yacqiluun ma jacala allahu alla muuse yeeli min baxiiratin baxiira muuse yeeli mid dhaga jeexjeexan walaa saahibatin tu la sii daayeyna ilahay ma yeelin walaa wasiilatin tu xidhiidhisayna ilahay ma yeelin walaa xaamin ku dhabarkiisa ilaaliyeyna ilaahay ma yeelin walaakina aladiina laakiin kuwii kafaruu gaaloobay ayaa yaftaruuna been abuuranaya cala allahi yaftaruuna way abuuranayaan cala allahi alla dushiisa alkadiba beenta ku abuuranaya wa aktaruhum intooda badanna laa yacqiluuna waxa ma fahmayaan wa idaa goortii qiila la yidhahdo lahum ayaga haddii lagu yidhaahdo tacaalow kaalaya ilaa maa shay u kaalaya anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey wa ila rasuuli rasuulka xaggiisana u kaalaya markii la yidhahdo qaaluu waxay odhanayaan xasbunaa kan nagu filan maa kii wey wajadnaa aan hellay calayhi dushiisa aabaa'ana aabbayaashana waxay aabbayaashana ku dul sugnaayeen oo kasoo gaarnay kaasaa nagu filan awalow kaana ayatabicuuna ayatabicuunahum yay raacaya walow kaana haba ahaado aabaahum aabayaashood hadday yihiin laa yaclamuuna kuwa aan garanaynin shay-an waxba oo walaa yahtaduuna aan hanuunsanan aan hanuunaynin ma iska raacayaan waxyaabahani meesha lagu sheegay waxa weeye waa dhaqankii jaahiliga ah ee carabta xoolaha ilaahay subxaana wa tacaala u xalaaleeyey oo la yidhi intifaacsada bay naftooda ka xaaraameeyeen oo iska xarimeen saa ay tahay haddana intay iska xarimeen intaa mayna ku gaabsanine dhagaxyaantay caabudahayeen bay siiyeen xoolihii yani neefkiiyo nool baa waxay ku leeyihiin sanamkaa iskale sanam hebel baa iskale neef hebel sanamhebel baa iskale calaamadaa loo samaynaya marka xoolaha iska xarimi jireen baa marka noocyo kala gedisanah nicmadii ilaahay siiyey bay isu diideen markaasay haddana waxay ugu dhawaanayaan dhagaxyaan bay ugu dhawaanayaan oy ku caabudayaan ilahay xoolihii bixiyey subxana wa tacala marka baxiirada iyo saa'imada iyo wasiilada iyo xaamku waa noocyo ka mida xoolihii ay sanamyada siiyeenoo sanamyada ay macnaha waxa weeye ugu dhawaanayeen way macna baxiirada masalan yani sad afartoodanba tafsiir badan baa ku jira oo mufasiriintu way isku khilaafsan yihin laakiin mid mid uman ka soo qaadanayn masalan baxiirada oo kaleeto waxay leeyihiin hasha markay dhasho shan da-ood markay dhasho shan da-ood markay dhasho ayay da-da shanaad bay fiirinayaan hadduu lab yahay way gowracayaan lab hadduu yahay ilmaha dhashay way gowracayaan waxaa cunaya marka ragga keliya cunaya dumarka xaaraan buu ka yahay suuratul ancaam baa lagu tegi doonaa ayib haddii da-daa shanaadi ay ay tahay dhadig tahay markaa kadib dhagtay ka jeexayaan dhagtay ka dilaacinayaan markaasaa waxay leeyihiin sanamkaa iskale haadihi baxiiratun bay leeyihin waa mid dhegteeda la jeexay oo dhegta calaamad ku leh sanamkaana iskale la taaban maayo caanaheeda la maari maayo la raran maayo la intifaacsan maayo dhogorteeda la goosan maayo farahaa laga qaaday ilaa iyadu iskeed isaga dhimato meeshay kusoo foofto laga celin maayo daaqay doontay daaq darkay kusoo aroorto laga celin maayo xeraday gasho laga celin maayo geelay raacda laga celin maayo maxaa yeelay waa neefkii ilaahi wey neefkii sanamka baxiira la yidhahda marka waa baxiiradana waxaa laga keenay min albaxri waa shaqu ludun dhagta jeexitaankeeda wey midi waa midda saa'imada iyadana waxaa la yidhahdaa ayaduna waa neef geel ah neef adheen waa la yidhahda toban da-ood oo isku xigta markay dhasho toban da-ood oo tobankuba ay dhadig yihiin toban nilgood oo isku xigta dhashay hal lab ana uma dhaxaynin markaasaa waxay leeyihiin tani waxay mudan tahay in la sii daayo waa falxad oo tan waxa weeyaan ilaahyada in la siiya mudanta shan nirgood toban nirgoodba hadday dhasho intaa ka badan maxaa hadii loo sii doo socdaaba bas sanabkay siinayaan iyadan faraha laga qaadayo saa'iba marka waa tun la sii daayo oo faraha laga qaadayo meesha doontan daaqayo meesha darka doontay geliyo lama caanahooda lama intifaacsanayo hilibkeeda la cunayo ilaa iska baktilaysa dhibato macana taana waa middaa wey ama meehe ninku intuu safar galo ama dan yeesho dantiisu markay usoo dhammaato dantiisu wuxuu rabay uu gaadho bu wuxuu leeyahay alelahay nadar waxa igu ah mar haddaa waxa igii helay inaan xoolahayga mid ka mida sanamka usii daayo markaasuu sii dayna mid ka mid xoolihii buu leeyahay maarata kaas baan usii daayo maana saa'ibaduna waa taa wasiiladana waxaa la yidhahda alwasiila iyadana tafaasiir dhowraa lagu lagu fasiraayo waxaa ka mid a yacni qaalintu markay ku curato midig ku curato da-da labaadna midig labaad ku xujiso ayaa waxay leeyihiin wasalat unfa biunfa laba dhadigay xidhiidhisay ayadana sanamkaa la siinaya sanamkaa iskale laba nilgoodu maadaama ay ku curatay oo isku xigaan khalaas sanamkaa iskale ama meehe waxaa la yidhahdaa waa neef adhiga rida ridu markay toddoba da-ood dhasho toddoba da-ood markay dhasho ayay neefka iyo da-da toddobaad bay fiirinayaan hadduu lab yahay neefkaasi oo uu bakti ku dhasho raggaa iskale waa lab da-dii toddobaad wey lab wey haddana waxa weye bakti buu ku dhashay raggaa iskale dumarka weli baa wax ka cuni maayaan ayib haddii ay dhadig tahayna neef da-daa toddobaadee haddii ay tahay dhadig tahay way daysanayaan hadday mataano noqdaan lab iyo dhadig isku jirana way daynayaan markaasaa waxay leeyihiin yani middan dhadiga wasalathu ukhtuu bay leeyihin kan labka ah kan labka aheed yani yani uurka kula jiray middan dhadiga tan dhadiga abaa xidhiidhisay oo naftiisii badbaadisay isa iyada daraaddeed baa marka lagu badbaadinaya hadduu keligii ahaaba waa la kala bar sooma markaasa waxay leeyihin wasalathu ukhtuhu walaashii baa xidhiidhisay walaashii sababteed buu ku fakaday oo walaashii waa xidhiidhisay saasay odhanayaan macana saas markay ta marka sanamkaa loo sii deynayay kulligood marka waa saas xaamkana waxaa la yidhaahdaa waa ratiga intaasoo goor markuu lee geela abaahiyo oo intaasoo da-ood dhalo toban da-ood buu matalan dhalay toban sano isku xigtay buu dhalayo geela abaahinay kadib baa waxay leeyihiin dhabarkiisuu ilaaliyeyo ka ilaaliyey in la horto ama la fuulo ama la intifacsado isagana sanamkaa loo sii daynay geel iskula dhex jiraxaya wax haba yaraatee loo dirsanahayo iyo wax lagu falayo midna ma jiro sanamkaa iskale ilaa iska baktiyo iskii u baktiyo xaam baa la yidhahdaayo waxaa laga keenay dhabarkiibuu dhowray oo ka dhowray dhib ka dhowray maadaama uu toban da-oodba dhalay saas way macnaa marka tafaasiirta iyo kuwo kaleeta lagu fasiraa adiga waxa weeye arrimahaasi waa arrimo jaahiliya ilaahayna subxaana wa tacaala ma sharciga noocaasa ma dejinin maa jacala allahu baa le ilahay ma yeelin waxaasi wax ilaahay dejiye ma sharcina kuma soo degin xoolahan ilahay baa xalaaleeyey laakiin xaaraamayntina xagee ka timi walakina aladiina yaftaruu walakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi lkadib waa been abuura waxa iyagu jeebkooda kala yimaadeen oo xalaalaynta iyo xaaraamaynta ah bay haddana ma odhanayaan annagay naga soo fugshay waxay leeyihiin ilahay baa saa usoo dejiye ilahay baa saa u dejiyey ilahay baa kan xaramay ilahay baa kan xalaalay ilahay baa kan sanamka siiyey waa been abuura marka masabidu ilahay bay ku been abuuranayaan intooda badanna caqligooda marba waxay garanayaan ma jirto waxba garab maaha waxaa la yidhi haddii la yidhahdo war waxa intaad ka baxdaan kaalaya oo wixii ilaahay soo dejiyey u imaada rasuulkiisana u imaada waxay odhanayaan waxaanu aad ka soo gaadhay baa nagu filan waxba ugama baahnin inaanu maxamed iyo wax lagu soo dejiye u nimaadno waxaanu ugama baahanya ma jiro maxaa yeelay waxaanu haysanaa hiddihii iyo dhaqankii abka soo gaar ahaayeenu soo dhaxalnay awiyadana ka dhaxalnay baa nooyaa isagaa nagu filan ba isagaa nagu filan wax aanu yani ka bedelaynana ma jiro rabbi wuxu uri subxaana wa tacaala awalow kaana aabaa'uhum laa yaclamuuna shaya walaa yahtaduun ma xataa aabbayaashood iyo awoomyadood hadday yihiin kuwo aan waxba garanaynin oon hanuunsanayn xataa ma iska raacaya xataa mawood ma iska dabagelaya bini aadamkeeda caqliga wuxuu u siiyey inuu caqligu u noqdo warshaddii wax kala sifaynaysa inaad wax kala shaanqaysaa la rabaa dhaqankan aad bulshada kusoo gaadhay aad ka dhex talatay yaa la rabaa intaad saa u fiiriso ood miisaanka saarto inaad tidhaahdo kana waa khalad kana waa sax laakiin haddaad tidhahdo waan arki jiray sidanay soo ahaysa sidaanaanu soo gaadhnay sidaanaanu maqli jirnay sida waxaas wax soconayma caqligaagiina meel baad ku kufushay sharcigii ilaahay dejiyeyna waad ka dayaxatay kufri iyo gaalnimana waad ku kacday kufri iyo gaalnimana waad ku kacday maxaa yeele waxaa la doonayaa caqliga adeegso taqliidkan iyo iska dabagelidan awowyo iyo wixii aabba aad ka soo gaadhay aad iska dabagashantahay iyo bulshada taa ka baxdaa lagu leeyay hadday hanuunsan yihiin sax oo dad hanuun iyo wanaag aad ka soo gaadhay ay yihiin sax laakiin haddii aanan ka soo gaarin wixii xunna iska tuura dhaqankooda wixii wanaagsana dhaqankoodaana qaadaa lagu yidhi macna sidaas weeyaan maa jacala allahu axad muusan yeelin min baxiiratin mid dadka la dilaaciyey walaa saa'ibatin iyo tu sii daysan walaa wasiilatin iyo tu xidhiidhisay walaa xaamil iyo mid dhabarkiisa ilaaliyey intaa midna ilahay ma yeelin subxana wa tacala mana jidaynin wax ilahay jidaye maa walakina aladiina laakiin kuwii kafaruu gaaloobay ayaa yaftaruuna been abuuranaya ayaa yaftaruuna abuuranaya cala allahi alla dushiisay alkadiba beenta ku abuuranaya ilaahay baa jideeyo naga xaaraameeyey oo sharciga loo dejiyey markay leeyihin waa masabit ilahay subxana wa tacala ay ku been abuuranayaan wa aktaruhum intooda badanna laa yacqiluuna wax ma fahmayaan caqli ma lahoo nima wax garanaya maaha marka waxaa la mid ah dhaqamada qaarkoodoo yani xoolaha qaarna iska xaraameeyo qaarna xalaaleeyo somaalidu waxay taqaanaa suurat lancaam baa lagu tegi doona insha allah tacala in la yidhaahdo hilibka qaarkii qaarna dumarkaa iskale qaarna raggaa iskale saas maa ama lafaha qaarkood lama jiriyo awoogaa laga soo gaaray waxaas wax jira ma waxaas waa khurafada hilibka ilahi dadka waa wada xalaaleeyey lafahana wada jijiriyale intifacsada awoogaa laga soo gaaray iyo anagu ma jibini iyo balaayaa lagu dhici haddaan jibino iyo shirkiyaad waxaas shirkiyaad laf aad jibisiyaa agu yeelay waidaa goortii qiila la yidhahdo lahum iyaga tacaalow kaalaya ilaa maa shaygii anzalallahu ilahay uu soo dejiyey u kaalaya wa ila arasuuli rasuulkana u kaalaya waxaan intaad ka baxdaan aad idinku dejisateen iyo xeerjajabkan kii ilaahay soo dejiyey iyo rasuulkiisii u kaalaya marka la yidhahdo qaalo waxay odhanayaan xasbunaa kan nagu filani maa kii weeye wajadnaa aan hellay calayhi dushiisa aabaa'ana aabayaashana aan ka helay dushiisa ayagoo aabbayaal ku sugan yihiin kii aan helay kaasaa nagu filan oon awiyadna ka soo gaadhin wax kale uma baahnin bay leeyihin awalow kaana ma haddii ay yihiin xataa aabaa'uhum aabbayaasho laa yaclamuuna kuwa aan garaynin shay-an shay oo jaahiliin ah walaa yahtaduuna aan hanuunaynin oo jid saxa aan haynin jahli hadduu hayo ina waxba garanay jidka ay hayaanna uu leexsan yahay oo qallocsan yahay xataa miska dabagelaysa caqli maaha waxaas caqli mahe awooyada iyo tolkaa iyo hidihiiyo dhaqanko dhan khilaaf hadday shareecada khilaafsay maxaa ku daba dhigay xagee ku geynaya yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey calaykum laazima oo ilaaliya anfusakum nafsiyaalkiin laa yadurukum idinma dhibayo man cidii dalla lunta ciddii luntay idinma dhibayo idaa goortii ihtadaytum aad hanuuntaan ilallahi xagga alla ayuu marjicukum maqodkiinu ahaado jamiican xaalad idin shidiin fa yunabi'ukum alla wuxuu idiin warramay bimaa shay buu idinka warrami kuntum aatihiin tacmaluuna kuwa samaynay macnaheedu waxa wey ruux walaba naftaada ku dadaal naftaada ku dadaal oo naftaada ilaalinteeda ku dadaal iyo ka shaqaynteeda inaad hagaajiso taasaa ku saaran haddaad naftaada ku dadaashood adigu is hagaajiso ciddii kaleen luntahay waxba kaama gelin dhibkaasoo gaari maayo qaraabadaada ha noqdo eheladaada ha noqdo saaxiibka ha noqdo ninkii nuga ee kaleeto yeelkadiis adigu naftaada hagaaji saas weeyaan ayib waxaa laga yaabaa marka in laga fahmo ayadda in adigu uun intaad ishagaajiso masaajidkaaga iska gasho shantaada salaadood tukato xalaashaada ku dadaasho dadkaa kale aadan dan ka gelin waxbana ha u sheegin ha faragelin arrimahooda farha ka qab kii xumaan samayna kii wanaag samayna saasaa laga yaabaa in laga fahmo mase aha sidaas sidaa maaha ayadda macnaha laga wado macnaha laga wadaayo waxa weeyaan dadaal oo xilka ilaahay ku saaray gudo xilka lagu saaray waxaa ka mida dadka khaldan inaad saxdo haddii aad sidaa yeesho wixii la kari waayo oo baadiyoobo markaa lagu qabsan maayo waxna kaa soo gaari maayo saas maana inay sidaa tahayna waxaa laga garan abubakr sidiiq radi allahu canhu ayaa wuxuu yidhi wardadow aayadanaad akrinaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum anfusakum aayadanaad akrinaysaan bu wainakum tadacuunaha calaa gayri mawdiciha meeshii loogu talagalay meelaan ahayn baad nadhigaysaan bu aayad fasirkii ayn ahayd midaan ahayn baad siinaysaa wa inii samictu rasuula lahi sal lay slam aniguna nebi maxamed baan maqlay buy oo odhanaya ina annaasa idaa ra'w lmunkar dadku ha markay munkarkii xumaanta arkaan walaa yuqayiruunahu oo aysan bedelin yuushiku llahu alla wuxuu sigayaa an yacummahum biciqaabihi inuu ciqaabtiisa ilaahay wada gaadhsiiyo oo ku camimo marka aayadda lagama wado ka taga wax sheegid samaanta sheegideeda iyo munkarka la dagaalankiisa yani taa taa ka taga lagama wado ee waxaa laga wadaa taa markaad samaysaan oo idinkana laftaadana aad hagaajiso wixii dadka aad u gaadhsiin kartana gaadhsiiso kadib wixii la kari waayo madax adaygahaye adiga waxba kaa soo gaari maayo lafaqaga ugu dadaa ama meehe waxay noqon kartaa sida mufasiriinta salafka cabdullah bin mascuudiya laga warinayay xilli waxaa imaan bay leeyihiin oo dib ka imaan doonaan dadku wax sheegidda aynan qaadanayn ninkii wax sheega in la dhigo mooye aan waxba laga qaadan xilliga noocaas waa xilligu nabigu dad tilmaamay sal lay waslam idaa ra'ayta shuxan mutaacan wa hawan muttabacan wa icjaabi kulli dii ra'yin bira'yihi facalayka bikhulisati nafsika watruk amra alcaama bu nabi sal lay slam markaad aragto bakhaylnimo la adeecsay bakhaylnimo iyo hawo la raacsay iyo ruux walbo umalihiisa qoorta loo geliyey ruux walba isagaa isla quman oo ra'yigiisa ugu fiican ra'yiyada markaad arrimaha aragto dadka dadweynaha iyo arrimahooda intaad iskaga tagto naftaada uu ku dadaalo saas man xaaladda uu yani casrigu fasaado oo mujtamacu fasaado oo waxba la kala qaadanaynin oo adigii laftaadii aad khatar ku jirto xaaladaa iyadaa naftaada uu ku dadaalo taana badbaadi wixii numa dankabal wixii numa iyagii ilahay uta alla subxana watacala saas man yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey calaykum laazima anfusakum nafyaalkiin naftiina laazima oo xifdiya oo ilaaliya oo toosiya laa yadurukum idinma dhibayo man cidii dalla lunta idaa goortii ihdadaytum aad hanuuntaan hanuunka waxaa ka mid ah oo shuruuddiisa ka mida inaad waajibaadka gudato waajibaadkana waxaa ka mida inaad sharka ka hortagtoo la dagaalanto khayrkana dadka usheeg markaad hanuunto saa u hanuunto ciddii luntaa yani wax way dhibkaa soo gaari maayo maxaa yeelay lalaa taziru waasiratun wisra ukhra nafina naf kale dembigeeda xambaari mayso ilallahi xagga alla ayuu marjicukum waqadkiinu ahaada jamiican xaalad idishiin fa yunabbi'ukum alla wuxuu idin warrami bima shay kuntum aad habeen tacmaluuna kuwa samay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey shahaadatu baynikum ayadda waa ayadda la yidhahdo qur-aanka xugum ahaan iyo isa saar ahaanba way ku adagta saasay mufasiriinta in badan leeyihin markaa loo fiirsa yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo shahaadatu baynikum dhexdiina marag furka marag furka dhexdiina ahaaday idaa goortii xadara uu xaadiro axadakum midkiin almowtu geeridu markay kusoo xaadirto xiina alwasiyati dardaaranka waktigiisa markhaatiga dhexdiiniihi ifnaani laba wey waa laba ruux labada ruuxoo dawaa cadlin caadilnimo u saaxiiba oo minkum idinka idinka mid muslimiin ah aw amase aakharaani laba kale oo min hayrikum idinka keyrkiina oo gaala a macna in antum haddii idinku darabtum aada safartaan fi lardi dhulka haddaad ku safartaan oo fa asaabatkum ay idin asiibto musiibatu lmowti geerida musiibadeedu ay idin asiibto taxbisuunahumaa waad xabisaysaan ama xaalo aad xabisaysaan labadii nin ama labadii macnaha waxa weeye yani markhaati min bacdi salaati salaada gadaasheedaad xabisaysaan ood xidhaysaan yaad celinaysaan fa yuqsimaani markaasay dhaaranayaan billahi ilahay bay ku dhaaranayaan in irtabtum haddaad shakiraan bay dhaaranayaan waxay ku dhaaranayaan laa nashtari ma iibsanayno bihi dhaarta samana lacag ku iibsanayno walow kaana haba ahaado midka loo dhaaranayo ama lagu markhaati kacayahay daa qurba mid qaraatinow saaxiib haba ahaado walaa naktumu ma qarinayno shahaadat allah markhaati furka ilaahay ma qarinayno innaa anagu idan markaa haddaan qarino la min alaatimiina kuwa dambaabayaanu ka mid dambiilayaashaanu ka mid ah macana aayaddani waxay ku saabsan tahay ruuxu waxaa la yidhi haddii mid idinka idinka mida geerida ay kusoo xaadirto inuu dardaarmana uu u baahdo inuu dardaarmo xooluu ka tegayaa waxbuu ka tegayaa inuu dardaarmuu rabo laba ruux oo idinka idinka mida markhaati ha ka dhigto laba ruux oo muslimiin ah oo cadaalad u saaxiiba oo diintooda lagu kalsoon yahay intuu u yeedho dardaarankiisii markhaati ha uga dhigo halkaasi waxaase yaallaa dayntaasaa laygu leeya xoolahaasaan ka tegay yani waxa weeye hebel inta alla siiyo dardaaran dardaarankiisii laba ruuxoo muslimiina markhaati ha u sameeyo intaas waa intaas haddii laba ruuxoo muslimiina la waayo laba gaal buu markhaati gelinaya laba gaal oo min hayrikum waa laba gaal waa goorma waa marka arrintuna ay dardaaran tahay wax muslimana uu ruuxu waayo safarna uu ku jiro shan shuruudaasaa lagu xidhay matalan waxa weye wuu safray ruux meeshii muslimiinta ayuu ka safray meel gaalo keliyata joogaa buu joogaa cid ama yaraatee muslimaho uu u yeedho oo markaasi dardaarankiisa uu sheegana ma jiro xaaladdu marka laba mid inuu dardaaran la-aan iska dhinto xoolihiisiina saa ku lumaan iyo inuu laba gaal dardaaran geliyo dardaarankiisi marka laba gaalabu markhaati uga dhigaya saas macana labadaa gaal waa marka intaad safartaan geeridu idinku timaado idinkoo safar ku jira oo dhul gaala joogo ganacsi axsaasa u tegay islamarkaana dardaaran inaad dardaarantaan aad doonaysaan way macana labadii gaal baa marka see loola dhaqmaya labadii gaal araabtii lala dardaarmay iyo dardaarankii sidii u ahaa hadday u gutaan oo dadkii xaqa lahaa ee muslimiinta ahaa ee eheladiisa ahaa ruuxan dhintay ay xaqii soo gaarsiiyaan markaana aan laga shakiyin arrintu saasay ku dhammaan haddiise laakiin laga shakiyo oo la tuhmo inay wax isdabamariyeen ama xoolihiina wax ka qaateen lagala dardaarmay maxaa la samaynaya marka waat waxaa la yidhi haddaad yacni safartaan oo geeri idinku timaado labadaa markhaati geliya labadaa markhaati markaba salaada kadib ayaa la istaajinaya salaada kadib baa la xabisaya la celinayaa markaasaa waxay ku dhaaranayaan markii laga shakiyo wey waxay ku dhaaranayaan inaan dhaarta ilaahay inaanaan wax yaroo lacaga siisanaynin waxay ku dhaaranayaan xoolihii inay siday ahaayeen u guteen waxba ayna isdaba marinin ilaahay dhaartiisa iyo magiciisay ku dhaaranayaanna inayna waxoogaa adduunyaa dhaafsanaynin saas ku dhaaranaya xataa ka aanu u markhaati kacayno ama ka aanu u dhaaranayno qaraabada nabal ha ahaadeen laakiin dhaar ilahay inaana waxba dhaafsanayn saasa ku dhaaranaya saas maana markhaatiga ilaahayna inaanaan qarinaynin haddaanu qarinana inaanu dembiilayaasha ka mid nahay saasay ku dhaaranaya salaada kadib baa layidhi salaada casar ama salaad kale gadaasheeda la istaajinaya la keenaya meeshaasay marka ku dhaaranayaan labada gaal saas way macana hadday dhaartaan oo saa ku dhaartaan wax caddaynana aan la haynin oo dhaartoodii buriya saasaa lagu sii daynaya shakigii laga shakiyay tuhmadiina intaasay ku dhamaan haddii dib dambe wax ka soo baxaan mooye oo aayadda dambe ka hadli doonto waxay kusoo degtay aayaddu yani oo yani sabab u tahay nin saxaabo nin muslim ah iyo laba nin oo nasaaro oo gaala abaa israacay shaam bay u safreen shaam bay macnaha ganacsi bay ahaayeenoo ganacsi bay wateen oo tijaaro shaam bay wada aadeen ninkii muslimkaa baa dhintay labadii nin ee gaalada ahaa ee la socday iyo wada socdeen ayuu wuxuu ku yidhi war xoolahaas aan wado dadkii eheladayda ahaa gaadhsiiya xoolihii bay soo qaadeen weel fida ah oo xoolaha ka mid ah bay gateen weelkiibay iibsadeen dad kale ka gateen reer markay ka gateen xoolaha intoodii kaley keeneen magaalada madiina oy dadkii qaraabadaha u keeneen markay u keeneen baa waxay yidhahdeen dadkii qaraabadaha war xooluhu ma intan bay ahay wax kaloo laydii dhiiba ma jira miya ma wax kaloo loo dhiiba ma jiro intaa unbaa nala soo dhiiba intiina waan idin waan idin keenay arrintii sidii bay ku dhamaatay waxoogaa markay ka soo wareegtay baa waxaa la helay ninkii alaabtiisii weelkii fidada ka samaysnaayoo caan ahaayoo la yaqaano astaamo lahaa baa mar dambe waxaa lagu arkay isagoo maka lagu isticmaalay qoladii qaraabadiisabaa helay qoladii isticmaalaysa haddii la qabsado la yidhi weelkan xakee idinka soo galay waxay yidhahdeen waxaan ka iibsanay hebel iyo hebel waa labadii nin ee macnaha la socday laba ninka hebel iyo hebel baa naga iibsada ha arrintii marka waxa weye nabigaa loo keenay sal alay slam markii loo keenay labadii nin ee gaalo lahaa baa la keenay markii la keenay baa marka nidaamka la mariyey oo sida la mariyey waa la dhaariyey markii laga shakiyey baa la dhaariyey way dhaarteen wixii sidiibuu ku dhammaaday tan dambaa soo baxday marka in ay wax istaba mariyeen baa la helay oo alaabtii baa meel kale laga helay markaasaa haddana waxaa la mariyey qaanuunkan ay ka hadlayso ayadda soo socoto nidaam kalo waxay jidaynaysaa marka la marin doono macana sababtay kusoo degtay marka sidaasay ahayd marka waa xugum waxaa la yidhaahdaa aan lahayn wax u eg shareecada xugum khaas ah gaal inuu markhaati u noqdo muslim ama gaalba la markhaati gashado waa masaladan keliyo leanna gaal markhaati ma galo laakiin tan waa masalo daruura dan baa kalistay cid kale lama hayo ninkii waa dhimanaya xoolihiisii waa dayacmaya gaal hala markhaati geliyo marka saas weeyaan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo shahaadatu baynikum markhaati furka dhexdiinnihi idaa goortii xadara uu xaadiro axadakum midkiin almowtu geeri ay kusoo xaadirto xiina waqtiga al xiina alwasiyati dardaaranka waqtigiisa markhaati furka dhexdiinnihi itnaani waa labo ay shahaadatu itnayni laba markhaati furkood wey laba ruux inay markhaati furaan labadaasoo dawaa cadlin caadilnimo u saaxiiba oo minkum idinka muslimiinta idinka mid haddii laba muslim la heli karo waa in labadaa la markhaati geliyo labadii baa la waayay aw amase min hayri aw amase aakharaani laba kale wey markhaati furka dhexdiina markhaati furayahay aw amase aakharaani waa laba kale oo min hayrikum idinka kayrkiin ah oo markaa kayrkeliya wey marka waa gaala un soo gaala ama yahuud ama nasaara dadka macnaa waxa wey un yani diniyiinta ayib goormaa la markhaati gelinayaa gaalada idinka kayrkiinoo gaaladii goormay markhaati noqon karaan waa in antum haddii idinku darabtum aad safartaan fi lardi dhulka aad ku safartaan oo fa asaabatkum ha idin asiibto musiibatu lmowti geerida musiibadeeda ha idin asiibto ayib waa xaaladda waxaa laba shardi baa laga dhigay waa inaad safartaan meeshaana muslim uusan joogin arrinkuna uu dardaaran yahay intaas way maanaa saas wey maxaa lagu samaynayaa marka labadii nin taxbisuunahumaa laba arrin xaalo wey marka haddii aad ku qanacdaan inay wixii ayna waxba isdaba marinin sheekadu waa dhammaatay waa laga qancay markaas haddii la shakiyo maxaa la samaynaya taxbisuunahumaa taxbisuunahumaa waad xabisaysaan labadan macnaha waxa weeye keyrkiin ka ahaaday labadan yani gaalada labadan markhaati ee gaaladaa baad xabisaysaan ood celinaysaan min bacdi salaati salaada gadaasheed salaada casar baa loo badan yahayo waa xilliga markhaatiga furka iyo dhaartu ay aad culus tahay fa yuqsimaani markaasay dhaaranayaan billahi ilahay bay ku dhaaranayaan in irtabtum goormo weeyo goorta salaada gadaasheeda la xabisayo lana dhaarinayo waa goormo in irtabtum haddaad shakidaan saas maana waa haddii shaki idinka galo inay wax isdaba mariyeen oo markhaati furka sidiisii aynan u gudanin u ahaa markaad ka shakidaan uwey oo ilaa haddaad ku qanacdaan waxay sheegeen iyo waxay keeneen la celin maayo lana dhaarin maayo macna taxbisuunahumaa waad xabisaysaan min bacdi salaati salaada gadaasheeda fa yuqsimaani way dhaaran billahi ilahi bay ku dhaaranayaan in irtabtum haddaad shakidaan maxay ku dhaaranayaan waa qaabkay u dhaaran lahayn laa nashtari bay ku dhaaranayaan ma iibsanayno bihi dhaarta ilaahay ku iibsan mayno thamanan waxoogaa lacag waxoogaa adduunya dhaafsan mayno ilaahay magaciisa intaan ku dhaaranno waxoogaa adduunya inaan u xilanno ma dhacaysini walow kaana haba ahaado ka loo dhaaranayaa daa qurba mid qaraabtinimo u saaxiiba ama walow kaana haba ahaado almashhuudu caleyhi ka lagu markhaati kacayahay daa qurba mid qaraabtinimo u saaxiiba haba ahaado walow qaraabadanaba ha ahaade marnaba dhaarta ilahay waxoogaa adduunyaa dhaafsan mayo walaa naktumu qarin maynay ku dhaaranayaan shahaadat allahi marag furka ilaahay iyo markhaati furka alle na saaray ma qarinaynan marnaba wax qarin mayno saasa ku dhaarnay innaa anagu idan markaa haddaanu qarino la min alaasimiina kuwa dambaabay baanu ka mid nahay intaasay isdaba dhigayaan inaanaan waxba ku bedelanaynin xataa hadduu qaraabadanaga yahay shahaadad markhaati furka ilaahayna qarin mayno haddaanu qaranino dembiilayaashaanu ka mid nahay intaasay ku dhaarnay dhaarta sidaa u taalla way marayaan maana ayib marka shahaadat allahi maxaa loo yidhi maxaa yeele markhaati furka in la la hagaajiyo oo markhaatiga la furo ilahay la amray saas way maana كي إلهين أمرين كورا معنا فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما الذي مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان هذه مركي لبارية كده أي صوب بعضه إلى الأرض بينها وحنا إسلام مريه markaasi furkana sidii ammaanadiina sidii la rabay aanan u gudanin see la yeelaya baas fa in cusira haddii la daalacdo calaa annahumaa ayaga labadoodaas istaxaqaa inay muteen isman dembi inay muteen haddii la daalacdo dib laga ogaado fa aakharaani laba kale ayaa yaquumaani istaagaya maqaamahumaa labadaa booskooda istaagaya min aladiina labadaas istaagaya labadaa dambe oo min aladiina qaraabadii ka mid a istaxaqa ay muteen calayhim qaraabada dushooda alwlayaani labada ugu mumaanshaha badan ama ugu dhawaanshaha badan maydka ay dushooda ku muteen fa yuqsimaani markaasay dhaaranayaan billahi ilahi labadii dambe way dhaaran billahi ilahi waxay ku dhaaranayaan la shahaadatunaa markhaati furkanaga ayaa axaqu ka xaqnimo badan min shahaadatihimaa marag furkoodii labadii hore markhaati furkoodii taamadaa ka xaqnimo badan wama ctadaynaa mana aanaan xadgudbin bay ku dhaaranayaan wama ctadaynaa maanaan xadgudbin inaa anaguna idan markaa haddaan xadgudubna la min alaalimiina kuwa aalimiinta baanu ka midnahay waxaa weye haddii dib dambe laga ogaado markii la dhaariyo inay wax isdaba mariyeen oo xoolihii ay qaateen oy iibsadeen baa meel lagu arkay oo waada la ogaado raadqaad baa la sameeyey dibba wax ka soo baxeen haddii la daalacdo inay dembi muteen labadan dhaartay ee gaalada yani waxa weyaan inay dembi muteen macnaha inay wax isdaba mariyeen unbay dembi ku mudanayaan macna haddii dib laga ogaado inay dembi muteen oy wax khaldeen see la samaynaya laba kalaa istaagaya booska iyagu istaagay meeshii ay ku dhaarteen iyo dhaartii iyagu ay dhaarteen laba kalaa istaagaya labadaa istaagayana waxay ka mid yihiin maydka qaraabadiisii bay ka mid yihiin qaraabadii maydka ayay ka mid yihiin labadaasaa istaagaya labadaasaa marka dhaaranaya oo waxay ku dhaaranayaan markhaati furkanagu inuu ka xaq iyo gar leeyahay koodii hore ayib mana xadgudba may ku dhaaranaya haddaanu xadgudubnana daalimiintan ka mid nahay saasay ku dhaaranaya markay saa u dhaartaan waa loo xukumaya wixii marka ay ku dhaarteen dhaartii hore labada gaal ay dhaarteen waxba laga soo qaadi maayo labadan dambe dhaartay ka daba dhaarteen ayaa la cuskanayaa sidaas daraaddeed xoolaha iyaga loo xukumay saas way macana ayib xoolaha marka waxaa rakaan ku jirtaan markaa ka yaala waxoogaa isasaarkiisu inuu adkaado dadku adkaado laga yaaba fa aakharaani yaquumaani maqaamahuma min aladiina istaxaqa calayhim lwlayaani istuxiqa baa qiraa'at ljumhuur ah laakiin istaxaqa hadda inoo taala eraabteeda markay sida laysu saaraya waa sida fa aakharaani laba kale ayaa yaquumaani istaagaya maqaamahumaa labadii gaal booskoodina istaagaya labadan masuuqa laga soo qabtay xaggee laga keenay labadan dambe meesha istaagay waxaa la yidhi min aladiina labadaa dambe oo min aladiina qaraabadii ka mid ah istaxaqa ay muteen calayhim qaraabadaa dushooda alwlayaani labadan mumaanshaha badan ee meydka ugu xiga ee istaagaya ayaa qaraabada dushooda waxay ku muteen inay qaraabadu u soo saarto dhaarashada xaqa loo dhaarto marka alwlayaani waa labadii laftoodii awlahana waxaa laga wadaa ugu xigay ama ugu xaqnimo badnaa maydka labadoodan la soo saarayo ee qaraabadu soo saarayso ayaa qaraabada dushooda waxay ku leeyihiin oo xaq ugu leeyihiin inay qaraabada inteeda kale iyaga ay bixiyaan inay labadooda bixiyaanoo qaraabadu ay tidhaahdo waridinkaa ninka ugu xigee istaaga oo ka cadhaarta labadii ku lahaa maydkana ugu dhawaansho badnaa qaraabadana xaqaa ku lahaa inay qaraabadu soo saarto ku lahaa labadaa way labada istaagay marka min aladiina labadaasoo ka mid ah qaraabadii istaxaqa ay muteen alwlayaani labadan ugu mumaanshaha badan maydka labadan maydka ugu mumaanshaha badan ee ugu dhawaanshaha badan qaraabadii ay ku muteen calayhim qaraabada dushooda maxay ku muteen an yujariduuhuma lishahaado inay shahaadada u saaraan bay ku muteen oo qaraabada dusheeda waxaa lagu muteen lagu yeeshay inay labada nin bixiso oo ay u saarto markhaatiga inay furaan oy dhaartaan macna saas weyaan ayib fain cufira haddii la daaracdo calaa anahumaa labadoodaasi istaxaqaa inay muteen ifman dembi inay muteen oo khalad galeen fa aakharaani laba kale waa rafcaan wey macana fa aakharaani laba kale ayaa yaquumaani istaagaya maqaamahumaa labadii booskooda istaagaya labadan dambe booskii labada hore istaagayaay xaggay ka yimaadeen min aladiina labadaasoo min aladiina aakharaankaasoo min aladiina qaraabadii ka mid ah istaxaqa ay muteen alwlayaani labada maydka ugu mudnaanshaha badani ay muteen calayhim qaraabada dushooda ay ku muteen an yujariduuhumaa inay u bixiyaan lishahaadati manaha dhaarta iyo makaasifurka saas man yani waxoogaa waa adag tahay laakiin sidaas macnaha waxa wey aad bay ugu cadda fa yuqsimaani markaasay dhaaranayaan labadan la soo saaray maydkana ugu xigay uguna xaqnimo badnaa inay dhaartaan qaraabadoda soo saartay fa yuqsimaani way dhaaranayaan billahi ilahi bay ku dhaaranayaan la shahaadatuna bay ku dhaaranayaan markhaati furkanagu axaqu isagaa xaqnimo badan min shahaadatihimaa labadii hore ee gaalo markhaati furkay sameeyeen kaanaga ka xaqnimo badan wama ctadaynaa mana aanan xadgudbin xadgudubna ma aha inaa anagu idan marka haddaanu xadgudubna la min aalimiina aalimiintaanu ka mina saasay odhanayaan yani waxa way waxay ku dhaaranayaan markhaati furkanagu inuu ka gar leeyahay labadii hore markhaati furkay sameeyeen xadgudubna aanaan ku kacaynin haddaan ku kacnona inaanu aalimiinna intaasay isdaba dhigaan iyaguna ku dhaaranayaan markaasaa xaqa loo xukumayaa saas way maana dalika adna an yatuu bshahaadati cala wajhiha aw yakhafuu an turadda aymaanu bacda aymaanihim wtaquu llaha wasmacuu wallahu laa yahdi lqwma lfaasiqiin maxaa saa wax lagu jiray marka ijraaga saa u socda iyo xukunkan saa u socdee layska daba dhaaranayo maxaa saa loo yeelay waxaa loo yeelay dalika kaas dalika kaas ayaa adnaa dhawaansho badan an ya'tuu buu u dhawaansho badan yahay inay la yimaadaan bishahaadati markhaati furka calaa wajhihaa wejigiisii saxdaa inay kula yimaadaan aw amase yakhaafuu inay cabsadaan an yuradda ila an turadda in la celiyo aymaanun dhaaro in la celin bacda aymaanihim dhaarahooda kadib in qaraabada dhaar lagu celin doona iyagu markay dhaarteen kadib inay ka cabsadaan daraaddeed baasaa loo yeelay wattaquu taasaa u dhawaasho badan wattaquu llaha alla ka cabsada wasmacuu maqla wallahu allana laa yahdi ma hanuuniya alqawma qowmka alfaasiqiina ee dhaacada ilahi ka bax waxaa loo yeelay sidaa haddii ay isleeyihiin waa laydinka daba dhaaran doonaa waa laydinka daba dhaaran doonaa hadday isleeyihiin laba mid inay arrintiisay u dhacday dardaarankii iyo dhaartii siday ahayd iyo wejigeedii ku gutaan taasaa u dhawaansho badan ama meehe inay ka cabsadaan haddaad dhaarataan waa laydinka daba dhaaran doonaa marka ay keentay haddee inayna wax isdaba marinin oy dadaalaan oo inay wax hagaajiyaan marka horeba ku talagalaan macna haddaad og tahay in yani rafcaan lagaa qaadan doono oo maxkamad lagaa daba keeni doono oo lagaaga rayn doono marka hore soo ka dadaali maysa haddiise laakiin dhaar beenbeena intaad dhaarato aad isleeda waxbaad ku qaadan doontaa oo aad isleeda lagaaga daba imaan maayo hade waxa wey markaa balaayaad isku hagaajin oo saa wax ku qaadan xoolaha dadkaad hagaajin marka qaabkani waxa wey waxaa saa loo yeelay tana u dhawaansho badan inay markhaati furka sidiisa kula yimaadaan ama ay ka cabsadaan ayaga dhaartooda kadib dadkii qaraabada aha in dhaar lagu celiyo oo ka daba dhaarta la dhao xaqiina markaa uu ku sugnaado inay arrintaa ka cabsadaan kana u dhawaasho badan alle iska jira subxaana wa tacala oo ka cabsada maqla rabbi subxaana wa tacala hadalkiisa oo qaata allahna subxana wa tacala dadka faasiqiinta ma hanuuniyo dalika kaas ijraaga saasa iyo nidaamka noocaasa ayaa adnaa dhawaansho badan an ya'tuu buu u dhawaansho badan yahay inay la yimaadaan bishahaadati markhaati furka inay la yimaadaan calaa wajhihaa wejigeeda inay kula yimaadaan shahaadada wejigeedii toosnaa iyo sideedii saxda ahayd iyadoo waxba laga khaldin inay kula yimaadaan taasaa u dhawaansho badan aw amase yakhaafuu bay u dhawaansho badanta yakhaafuu inay cabsadaan an turadda in la celiyo aymaanun dhaaro la celiyo oo qaraabadii lagu celiyo bacda aymaanihim dhaarahooda kadib inay taa ka cabsadaan oo is yidhaahdaan war haddaad hadda dhaar beena fartaan wax isdaba marisaan waa laydinka daba dhaaran doonaa taa inay ka cabsadaan bay u dhawaansha badanta wattaqulla oo markaana dee cabsidaasi ay ku kalifto inaydiina wax isdaba marinin oo arrinta ay hagaajiyaanoo dhaarkiiyo toosan ay la yimaadaan macna iyo yani wasiyad iyo dardaarankii si toosan ay ula yimaadaan wattaqu llaha alla ka cabsado wasmacuu madla wallahu allana laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmka alfaasiqiina ee dhaacada ka baxay ilahi baan rumayay subxana watacala yowma yajmacu llahu rusula fayaquulu maada ujibtum qaluu laa cilma lana inaka anta calaamu lhuyuub axkaam wixii laga hadli lahaa markii laga hadlay halkan gabagabadii baa la yimid oo aayad suuradda gabagabadeedii baa la yimid intani waxaa laga hadlayaa waa qiyaamadii qiyaamadii iyo si khaas ah nabiyullaahi ciisa calayhi salaam oo rabbi subxaana wa tacaala maalinta qiyaamada soo istaajin doona si ay u quustaan nimankii ilaah wayeshe inuu ilaah yahay sheegtay ilaahnimada nimankii ku sheegtay baa la quusinay yowma maalin xusa baa la yimid oo xusuusta yajmacu llahu alla uu kulmin doona alrusula kuwuu soo dirsaday fayaquulu markaasu wuxuu odhan doonaa maadaa maxay baa ujiibtum laydinku jawaabay rusushaydiiy ummadihii aan u idiin diray maxay idin yidhaahdeen qaaluu waxay odhanayaan rusushii laa cilma wax ogaansha a lanaa anaga nooma sugnaanin ilaahay adaa wey maxaa yeele inaka adigu anta adiga ayaa callaamu luyuubi waxyaabaha maqan midka ogaansho badan ah idna waqti xus qaala allahu alla uu yidhi yaa ciisa ciisow ibna maryama maryam wiilkeeda ahayo udkur xus nicmatii nicmadayda calayka dushaada aan kugu nimcay wa calaa waalidatika iyo hooyadaa dusheed id waqti baan kuu nimceeyey ayadtuka aan ku xoojiyey biruuxilqudusi malakul jibriil aan kugu xoojiyey ruuxdii dahirnay tukallimu xaala aad la hadlayso annaasa dadkii fi lmahdi dharabta dhexdeed gobasha ilmaha markaad ahayd lagugu seexiyey adoon ka kicin baa dadka kula hadasho wa kahlan adoo gadmadoola xilliga macna waxa wey xooga uu leeyahay oo dargiisa uusan xiraysanin waid waqtibaan nacda waid waqti xus waid waqtibaan kuu nimceeye callamtuka aan ku baray alkitaaba qoritaanka farta sida loo qoro waalxikmata iyo fahamka wtawraata iyo kitaabkii tawreed ahaa iyo walinjiila injiil ayaan ku baray waid waqtibaan kuu nimceeyey takhluqu aad abuuraysay minatiini dhoobada xaggeeda aad ka abuuraysay ka hay-ati tayri sidii shimbir sambalkii oo kaleeto qaab shimbir oo kaleeta aad ka samaynaysay dhoobada biidni aniga idankaygana aad ku samaynaysay fa tanfukhu markaa aad afuufaysay fiihaa sambalka ama suurada dhexdeeda aad ku afuufaysay suuradan macnaa waxa wey dhoobada ah dhexdeeda aad markaa ku afuufaysay fa takuunu markaa ay ahaanaysa tayran shimbir ay ahaanaysa fatakunu wahaanaysaa markaa tayran shimbir biidni aniga idankay wa tubri'u markaad bogsiinaysay alakmaha kuwa kadindhahala walabrasa ka baradka qaba biidni idankayga markaad u bogsiinaysay waid waqti tukhriju aad soo saaraysay almawta kuwa dhintay qubuurtooda aad ka soo saaraysay biidni aniga idankayga aad ku soo saaraysay waid waqti baan ku nimceeyey kafaftu aan reebay bani israa'iila reer bani israa'iil canka adiga aan kaa reebay id waqti baan kaa reebay ji'tum aad u timid bilbayinaati xujooyinkii cadcadaa faqaala ay yidhaahdeen alladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo minhum reer bani israa'iil ka midi inahaa in haadaa maa haadaa kani ma ahaanin ilaa sixrun sixir mooye mubiinun oo sixirnimadiisu cadda rabbi subxaana wa tacala wuxuu le waxaad xusuusataan ama aad sheegtaan markii rabbi subxaana wa tacaala uu rususha kulminayo waa maalinta qiyaamada rusushiyo dhan baa laisu keenaya markaasaa su-aal la weydiinaya maadaa ujiibtum baa laley maxaa laydinku jawaabay ummadihii aan idiin diray maxay yeeleen ma idin yeeleen mise waa idin diideen maadaa ujiibtum saasuu leey falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin wey kuwa la dirayna waa la weydiin kuwa loo diray innaga ana waa lawada weydiin rususha jawaabtoodu waxay noqotay allow wax cilmi baan u leedahay ma jirto ayagu intay dhex joogeen oo aynan ka tegin adduunyada ninkii diiday iyo ninkii yeelay way garanayeen laakiin markay adduunyada ka soo tageen maxay sameeyeen ummadihii miyay garanayaan intay garanayeenna egasiday isaga daayeen oo waxay yidhaahdeen ilaahay waxaan ka garanayna ma jirto adiga ayaa waxaa tahay waxyaabaha maqan midka aqoonta u leh ee cilmiga u leh waa adiga cilmiga badan weliba u leh adiga weeyaan saasay yidhahdeen waxaad xustaan marka ilaahay subxaana wa tacaala nabi ciise uu ku yidhi waxaad xusuusataa ciisow nicmadii aan adiga dushaada kuugu nimceeyey waalidadaana hooyadaana aan ugu nimceeyey nimcooyinkii marka ilaha ugu nimceeyey adduunyada markuu joogay baa la tirinaya waxaa lagu nimceeyey markii aan kugu xoojiyey ruuxulqudus malakul jibriil oo mar walba la jooga oo waxyiga u keenaya oo macnaha waxa taladii iyo yani waxa malakul jibriil baa lagu xoojiyey ayib waxaa ka mid ah nicmooyinka iyagaa tukallimu nnaasa fi lmahdi wa kaxla adiga oo yar ilma yaroo gogashaba ka kicinba baa dadka habal ku bilowda ma hadalkiina ma dhammaanina ilaa intaad garmadoobaha ahayd waad hadlays dadka waad ula hadlaysa macna marka taasi waa mucjizo ilaahay siiwe waxaa ka mida ilaahay wuxuu ku baray qaabka wax loo qoro alkitaab waxka waxaa laga wadaa alkhat walkitaaba la yidhahda yani qoraalka ilahay baa ku baray xikmadana waa fahamka waxa uu ku baray tawreed iyo injiil buu ku baray labadii kitaab waxaa ka mida nicmooyinka ilaahay ku siiyey yani mar yani ciisow markii intaad booba hagaajiso oo suuro shimbiriyadoo kale u samayso sidii sambal shimbiriyadoo kale intaad u samayso idankayga iyo ogolaanshahaygana aad ku samayso iyo mar amar anigu aan ku siiyey kadibna aad dhexdeeda afuufaysay kadibna ay shimbir duulaysa noqonaysay aniga idankayga fatakunu tayran biidni waa kan soo marnay yani waxa wey shimbir ahaan intuu dhoobada u hagaajiyo oo u afuufo umay duulaysaaba shimbir untaysay noqonaysa macana ayib waxaa ka mida inaad macnaha dadka cudurrada khatartaa qaba sida matalan dadka indhala-aanta ku dhasha weliba aan indhihii loo jeexin meesha hataa indhihii maba jeexnaba wejigiisu waa sideed kuwa noocaasoo kalea iyo kuwa baraska qaba cudurrada halistaana dadka inaad ka daaweyso ma'woodtaa abaad ku daaweynaysa may biidni wax walba idankaygu ku socda nicmada hadiyada waxaa ka mida markaad dadka dhintay aad soo saarayso ood qubuurta ka soo saaraysa idanka ayuu wuxuu leeya waliya hebelu soo kac hebelu soo kac waa laga qabrigii waa kasoo booday ama isagaa wax noolayntaa iskale maya biidni buu rabbilah subxana watacala aniga idankaygiiyo ogolaanshahaygu ah ma ahayn awoodtaa iyo xeelataa ma ahayn saasaa laleeya macna waxaa kaloo nicmooyinkaa ka mida xusuusataa markii aan reer bani israa'iil kaa celiyey aayadaha cadcad intaad ula timid ay ku yidhaahdeen waa sixir cad inay dilkaagana ay isku dayan oon kaa celiyey intaasoo nicmo ah bal xusuusaa laleeyahay nabi ciise rabbigaa subxana wa tacala sidaa ku odhanay yowma maalin xusa yajmac llahu alla uu kulminayo alrusula rususha uu kulminayo fayaquulu wuxuu odhanayaa maadaa maxay baa ujibtum laydinku jawaabay maxay ummadihii idinku jawaabeen qaaluu waxay odhanayaan laa cilma wax ogaanshaa lanaa anaga nooma sugnaanin inaka adigu anta adiga ayaa callaamu lguyuubi waxyaabaha maqan midka u ogaansho badan ah cilmigoodii ogaanshahooda adiga allau bariya subxana wa tacala anagu waxba kama ogno id waqti xus qaala allahu alla uu yidhi yaa ciisa ciisow ibna maryama maryam wiilkeeda ahaayow udkur waxaad xustaayood xusuusataa nicmatii nicmadayda calayka dushaada aan kugu nimciyey wa calaa waalidatika hooyadaa dusheedana aan ugu nimciyey ilan maryam iyadana nicmooyin badan bu ilahaysa subxana wa tacala saas ayib id waqti yani nicmada waalidkaa loogu nimciyey adigana nicmay ku tahay id waqti ayaan ku nimciyey id id idtan soo socoto oo dhan waxay u noqonaysaa waa nicmaynti nicmayntay unoqonaysa macana id waqti baan kuu nimciyey ayadtuka aan ku xoojiyey biruuxi lqudusi ruux bahirnaanta ruuxdeeda aan kugu xoojiyey waa malakul jibriil malakul jibriil baa magacaa iska lahoo isaga ayaa la joogi jiray oo waxyiga u keeni jiray oo rabbi iyo ciise u dhexeeyey saas way macnaha tukallimu nnaasa dadka xaala aad la hadlayso fi lmahdi dharabta dhexdeeda mahdiga waa gogasha ilmuhu markuu dhasho loo dhigo intaadan gogashaaba ka kicinoo xilli hadalba aadan gaadhin baa dadka la hadasha wa kahlan adigoo garmadooba ana waad hadashay xilliga macnaha dhallinyaronimadana la dhaaf duqnimada aan la gaadhin da'da dhexdhexaadkaabaa kahliga la yidhahda garmadooba macnaha wa id waqti baan kuu nimciyey callamtuka aan ku baray alkitaaba qoraalka aan ku baray qaabka wax loo qoro waalxikmata leanna farta barashadeedu waa waa nimco ilahi subxana wa tacala farta yani qoraalka barashadiisa waalxikmata xikmadiina waan ku baray xikmada murtida iska dhe ama fahamkii ayaan ku baray wtawraata tawreedna waan ku baray waa kitaabkii ka horreeye nabi muuse lagu soo dejiyey walinjiilana waan ku baray oo waa kitaabkii isaga lagu soo dejiyey nabi ciise alayhi salaam intaasoo dhan markaan ku baray bal xusuusaadi nicmadeed bal nicmada yaan ku nimceeyey mana wa id waqti baan kuu nimceeyey takhluqu aad abuuraysay min atiini dhoobada dhexdeeda dhoobada xaggeeda aad ka abuuraysay ka hay-ati tayri shimbir qaadkii oo kale shimbir qaadkii ama shimbir sambalkii ama shimbir suuradii oo kaleeto aad ka abuuraysa ood ka samaynaysa biidnii aniga iidankaygana aad ku samaynaysa sidan wax u samee waxaa yidhi allah subxaana wa tacaala fasax ilaahay siiyey buu ah ee wax isagu iska bilowday ma ahayn fatanfukhu markaa aad afuufayso fatanfukhu waxaad afuufaysaa fiihaa yani hay-ada fiihaa sambalka ama suurada dhexdeedaad afuufaysaa fatakunu waxay ahaanaysaa tayran shimbir bay marka noqonaysaa ma adaa ka dhigay maya biidnii aniga idankaygo idankaybay shimbir ku noqotay oo ku duushay naftuna ku gashay adiga macnaha waxa wey waa lagu adeegsanaya wa tubri'u markii aad bogsiinaysay alakmaha kan indhaha la walabrasa iyo ka baraska qaba ma adiga cilmiga aqoontaa ku bogsiinaysa iyo xooggaaga maya biidnii baad ku bogsiinaysa man biidnii idankayga aad ku bogsiinaysa waid waqti baan kuu nimceeyey takhruju aad bixinaysa almawtaa kuwa dhintay biidnii idankayga aad ku bixinaysa oo qubuurta iyo meelaha aad ka soo saaraysayo naf ay gelaysa oo soo boodaya waid wati baan kuu nimceeyey kafaftu id waqti aan kuu nimceeyey kafaftu aan reebay aan kaafiyey bani israaiil reer bani israil canka xaggaaga aan ka kaafiyey id waqti ji'tahum aad ula timid bilbayinaati xujooyinkii cadcaddaa markaad ula timid oo faqaala ay yidhaahdeen alladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo minhum reer bani israaiil ka mid a in haadaa maa haada kani ma ahaanin ilaa sixirun sixir mooye mubiinun oo sixirnimadiisu cad arrimahaasoo dhan bar markaan kuu galay ciise wa xusuusta baa laleeyahy waa maalinta qiyaamada ila rabbi subxaana wa tacaala nicmooyinkuu kuu galay buu ku xusuusini soo taa man kuuga siinin oo taa kuga siinin oo taa kuga siinin nicmooyinkii nabi ciisa marka la soo qaatayo nicmooyinkii alla galay subxana wa tacala baa la xusuusinaya maana ayib nicmooyinka faraha badan ee loo galay waa kuwa keenay saan horeyba usoo sheegnay in lagu fitnoobo ay nasaaradu yidhaahdaan ilaah buu ahaa ama wiil ilaah buu ahaa macana waid waqti wadkur xis id waqti awxaytu aan waxyooday ila alxawaariyiina ama waid waqti baan ku nimceeyey awxaytu aan waxyooday ila alxawaariyiina kuwii doorka ahaa kuwii xulka ahaa aan u waxyooday an aaminuu rumeeya bii aniga i rumeeya wa birasuuli rasuulkaygana rumeeya qaaluu markaasa waxay dhahdeen aamanaa waan rumaynay washhad markhaati ka noqo biannana anagu muslimuuna hogaansanayaal inaan runahay ayib macnaheedu waxa weeye xawaariyiinta waxa la yidhahda waa asxaabu ciisa nebi ciise ardadiisiibaa xawaariyiin la yidhahda nebi maxamed ardadiisiina waxaa la yidhahdaa asxaab baa la yidhahda saas maanaa waa kuwii doornamaha doornayaasha ahaa ama xulka ahaa ee reer bani israa'iil ka soo dhex baxay nebi ciisena ardada u noqday kuwaasaa ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey oo qalbigooda geliyey rumeeya aniga iyo rasuulkayga taasaa keentay nebi ciise inay raacaan marka so saas ma leanna waxa weeye nebiga hadduusan ilaahay dadka u qasbin oo qalbigooda iimaan gelinin yani cid raacda ma helay sooma marka taasi nicmay ahayd reer bani israa'iil qaar ku taageero oo ku raaco oo ku rumeeyo oo xawaariyiina inaan kaaga sameeyeyna nicmo ilaahay subxana wa tacala uu galay wey wadkur xus id waqti waxaytu waan waxyooday ila alxawaariyiina ama tii horay ku cadsanta waid waqti baan kuu nimceeyey ciisow awxaytu aan waxyooday ila alxawaariyiina xawaariyiintii aanu waxyooday kuwii dooranayaasha ama xulkii aanu waxyooday an aaminuu rumeeya bii aniga i rumeeya waxyigaasi ma aha waxyiga macnaha malaaigta loo soo dhiibay waa waxyu ilhaamu qalbigoodaa la geliyey saas mana an aaminuu rumeeye bi aniga i rumeeye wa birasuuli rasuulkaygana rumeeye qaaluu markaasa waxay dhaheen aamanaa waan rumaynay washhad markhaati noqo biannana anagu muslimuuna inaanu kuu hogaansannahay ilahay bay markhaati gelinayaan ama nabi ciise markhaati gelinaya markhaati noqda inaanu hogaansanay oranyaane mana id waqti xus qaala allahu qaala alxawaariyuuna ay yidhahdeen id waqti xus qaala ay yidhaahdeen alxawaariyuuna xawaariyiinta ay yidhaahdeen yaa ciisa ciisow ibna maryama maryam wiilkeeda ahaayow hal yastatiicu ma awoodaa rabbuka rabbigaa ma awooda an yunazila inuu dejiyo calaynaa dushannada maa'idatan miis cunto ah min asamaai xagga sare inuu nooga soo dejiyo qaala markaasa wuxuu yihi ittaqu llah war ilaahay ka cabsada in kuntum haddaad tihiin muminiina kuwa muminiina haddaad tihiin qaaluu waxay dhahdeen nuriidu waxaan doonaynaa an na'kula inaan cunno minha maa'idada inaan ka cunno wa tatma'inna inay xasisho quluubunaa qalbiyadanadu inay xasilaan wa naclamo inaan ogaano an qad sadaqtanaa inaad run noo sheegtay wa nakuuna inaanu ahaanaanu doonaynaa calayhaa maa'idada dusheeda min ashaahidiina kuwa ka markhaati kacay kuwa markhaati kaa inaanu noqonaan doonayna goobjoogayaal baan rabnaa inaan noqono saas yidhahdeen macna nabi ciise calayhi salaam xawaariyiinta ardadiisa aha baa waxay ku yidhahdeen ciisow rabbigaa horta ma awoodaa bay dhaheen rabbigaa xoogaa qallaydkii reer bani israiil baa ka dhex noqday rabbigaa ma kari karaa ma awoodaa inuu maa'ida nooga soo dejiyo samada maa'idada wadaadadu waxayna dhihi jireen xeero wey laakiin xeero ma aha maa'idada waxaa la yidhahdaa waa miiska ay cuntada lagu cuno oo cunto cayn cayna ay saarantah cunto caynba cayn ah markay miiska dul saaran tahay iyo miiska waxaa la isku yidhahdaa maa'ide la dhahaa saas maana marka miis iyo cuntadiisii oo saaran samada ma ilaahay ma nooga soo dejin karaa ba rabbigaa ma nooga keeni karaa ma kari karaa ma awoodi karaa midkaasa ku yidhahda ayib markaasa wuxuu ku dhool ilahay ka cabsada haddaad mu'miniin tihiin ilahay ka cabsada iska dhaafa waxay xujayntan iyo maxaad maalinta uga baantid hadalkaa ilaahay ma kari karaabaa masaxsanay ma ilahay waxuusan kari karin baa jira ilaahay ka cabsada buu ku yidhi haddaad mu'miniin tihiin markaasaa waxay yidhahdeen xumaan uma jeedno xumaan uma jeedne laakiin waxaanu rabnaa horta inaanu cunno waanu gaajaysan nahaye maa'idada samada ka tin waxaan rabnaa inaanu cunto ka cunno horta oo cunto waa u baahannahay waa kow ta labaad weeye inuu qalbiga nagu ku xasilana waa rabnaa oo yaqiin aanu siyaadsano maxaa yeele hadda in ilaahay ku soo dirsaday adigon baa noo sheegay waxoogaa mucjisaadana kaa aragna tanina mucjiso dheeraaday noo noqono hadda markaasi yaqiin baanu siyaasanayna watatma'ina quluubuna qalbiyadanadu inay xasilaan waa tan soo marray oo kaleto nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam awalam tu'min markuu alla ku yidhi qaala balaa walaakin liyatma'ina qalbii qalbigaygu inuu xasilaan doonay marka maa'ido annaga naloo soo dejiyo on codsannay oo samada ka timid arrin sahlan maaha saamayn weyn bay qalbigana ku yeelan kartaa saasay leeyihi waxaa kaloon doonaynaa inaanu ogaano inaad run noo sheegtay sheegashada aad sheeganaysa in ilaahay ku soo dirsaday markhaati bay noo noqon kartaa aanu ku ogaano ta afraadi waxa weeye waxaan rabnaa inaanu markhaat kuwa markhaatiga ee maa'idadan berrita ka markhaati kaca inaanu noqon oo lanala yidhaahdo waa raggii maa'idadu markay soo degaysay kooxdii nebi ciise la joogtay ayay ka mid yihiin taasina waa dan kaleeto iyo ujeeddo kala wadanaynayan macanaa saas weyaan ayib wadkur cusib waqti qaala qaala ay yidhahdeen alxawaariyuuna kuwii xulka ahaa ay yidhaahdeen yaa ciisa ciisow ibna maryama maryam wiilkeeda ahayo hal yastatiicu ma awoodaa rabbuka rabbigaa ma awoodaa an yunazila inuu dejiyo calaynaa dushanada lagu soo dejiyo maa'idatan miis cunto nooc nooca ay saaran tahay min asamaa'i xagga sare inuu nagaga soo dejiyo kor inuu nooga keeno ma awoodi karaa qaala markaasa wuxu uhi ittaqu llah war ilahay ka cabsada in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa rumaysan haddii iimaanku idinka dhab yahay hadalkaasi ma habboona iska daayo codsigana iska daayo saas macna qaala waxay yidhaheen nuriidu waxaan doonaynaa an na'kula inaan cunno minhaa maa'idada xaggeeda inaan ka cunnaan doonaynaa waa ujeedo cuntaa horta waan rabnaa kow watatma'inna inay xasishana waan doonaynaa quluubunaa qalbiyadanadu inay xasilaanna waan doonaynaa oo cilmi aan ka korsanno wanaclamo inaan ogaanana waan doonaynaa an qad sadaqtanaa inaad run noo sheegtay marka horeba way rumeeyeene laakiin waxa weeyaan cilmigaa usii siyaaday saas mana inaad runtaa tahayna inaan ogaanaan doonayna wanakuuna inaan ahaanana waan doonaynaa min ashaahidiina kuwa marakaca calayha maa'idada dusheeda maa'idada dusheeda kuwa ka markaati kaca inaan noqonana waa rabnaa qaala ciisa bnu maryam allahuma rabbana anzil calayna maa'idatan min asamaa maa'idada warkeeda xaggee ku dambeeya marka haddii la codsaday sababta codsigooda keentay iyo danta ay kala yihiinna ay sharxeen maxaa ku dambaysay qaala rabbi qaala wuxuu yihi ciisa ciisa wuxuu yihi ibnu maryama maryam wiilkeeda ahaa allahuma allahyow rabbanaa rabbiganow anzil deji calaynaa dushanada maa'idata nagu soo deji miis cunta saaranta min asamaa'i xagga sare nagaga soo deji takuunu maa'idadaasoo takuunu ahaanaysa lanaa annaga noo ahaanaysa ciidan ciid noo ahaanaysa liwalinaa kaanagii ugu horreeyey wa aakhirina iyo kaanaga ugu dambeeyaba ciid u noqonaysa wa aayatan aayad noqonaysa astaan oo minka adiga xaggaga ka ahaato calaamadu weyn oo qudradaada iyo awooddaada loo darishada warzuqnaa allowna irzaaq wa anta adiguna khayruraasiqiina inta wax irzaaqdaad ugu khayr badanta nabi ciise calayhi salaam codsi buu ilahay u gudbisay subxana wa tacala oo uu leeyahay ilaahay maa'idadaa layga codsaday maa'idadaa ilahu samada nooga soo deji maa'idadaasoo noo noqonaysa ciid kaanaga hore iyo kaanaga ugu dambeeyaba ciid macnaha wuxuu ka wadaa macnaha mid la weyneeyo maalinkay soo degtay iyo soo degitaankeedaba ay weyneeyaan kuwanaga ugu horeeya iyo kuwanaga ugu dambeeyaba middaa ilahay noo soo deji ta kale sidoo kalena noqota aayad mucjizo weyn iyo aayad weyn oo dadkana qancisa su-aashay weydiinay adiga xaggaagana ka timaada taana noo noqoto na irsaaqoo ilaahu risqina waa u baahan nahay oo risqigaaga iyo macnaa waxa way cunta siintaadana kama maaranayna irsaaq ilan xeeb yani maa'idadu risqina waa xambaarsan tahay waxaad tahay kuwa wax irsaaqa ka ugu khayr badan baa tahay asbaabahaasu nabi ciisena sheegay calayhi salaam oo isaguna maa'idadii ku codsanay qaala wuxuu yihi nabi ciise calayhi salaam qaala wuxuu yihi ciisa ciise ibnu maryam maryam wiilkeeda aha wuxuu yihi allahuma allahayo rabbanaa rabbiganow anzil deji calaynaa dushanada maa'idatan nagu soo deji min asamaa'i xagga sare nagaga soo deji miiskaa cuntadu saaran tahay nagu soo deji takuunu maa'idadaasoo takuunu ahaanaysa lanaa annaga ciidan noo ahaanaysa ciid yani mid aan ciidno oo weynayno liwalinaa kaanaga ugu horeeya iyo wa aakhirinaa kana ugu dambeeyaba ciid u ahaanaysa yani dadka nabi ciise raacsan ee nasaarada oo dhan baa waxay noqonaysaa mid ay weyneeyaan oo qadariyaan wa aayatan aayad oo ninka adiga xaggaaga ka ahaatay wa aayatan aayad ahaanaysa oo minka xaggaaga ka atay astaan iyo mucjizo weynna noqonaysa oo xaggaaga ka timi warzuqnaa ilaahuna irzaaq wa anta adiguna khayru raasiqiina inta wax irzaaqdaad ugu khayr badanta qaala allahu alla wuxuu yidhi jawaabta ilahi subxana wa tacala waata qaala allahu alla wuxuu yidhi inii anigu munaziluhaa mid soo dejinaya ayaan maaidada horta waan soo dejin calaykum dushiinaan ku soo dejin ee faman yakfur ciddii kufrida bacdu markaa kadib oo minkum idinka idinka mida fa inii anigu ucadibuhu waan cadaabi cadaaban cadaab baan cadaabi cadaabkaasoo laa ucadibuhu aanan cadaabaynin axadan ruux oo min alcaalamiin ownka ka mid laba kala doortaa la yidhi ciisow waa khiyaar adig ku yaalla leh waan soo dejin horta haddaad codsateen aan soo dejiyo waxaa daba taalla markaan soo dejiyo haddii in qaarkiin ay diidaan oy u hogaansami waayaan waxaad filataani waxa weeye cadaab aan cid kale oo uunka ka mida la cadaabin baan idin cadaabin bu rabbi subxana wa tacala marka khiyaarkaa ma ku qaadanaysaa wey khiyaarkaa ma ku qaadanaysaa leanna waxa weeye ummaddu sideedaba hadday iyadu codsato mucjiso oy iyadu qaabaysato tidhaahdo sidaa iyo sidaa u taallo oo sidaa u taallo oo sidaas noo keenay dhacdo oo aayaddii sidii ay u tilmaamteen loogu keeno markaana ay rumayn waayaan waa in la halaago ma si jiraya soo maha qoladii yani hasha noo kay hal saa u taallo oo saa u taallo oo halkaa ka soo baxda oo qaabkaasa noo keen war iska daaye maya maya noo keen hashii baa la keen markay rumeeyeen maxaa ka dhambey markay beeniyeen maxaa ka dhambey soo isla la isbaabiye maayo mucjizada codsata laakiin markii laydiin keeno inaad kulligiin uhogaansatan baa haddii kale sidana laydiin cadaabi wey macana ayb qaala allahu alla wuxuu yidhi inii anigu munaziluha mid soo dejinaya ayaan ahay maa'idada calaykum dushiinaan kusoo dejinaya faman yakfur ciddii kufrida bacdu kadib oo minkum idinka idinka mid markay soo degday kadib ciddii kufrida oo ku kufrida oo diidaayey fa inii anigu ucadibhu waan cadaabi cadaaban cadaab baan cadaabi cadaabkaasoo laa ucadibhu aanan cadaabaynin axadan ruux oo min alcaalamiina uunka ka mid su-aasha la isweydiinaya waxay tahay marka maa'idadii miyay soo degtay mise ma soo degtay khilaaf baa ka jira yani waxa way culimada salafka dhexdooda qaar waxay leeyihiin way soo degtay wayna beeniyeen kadibna doofaarri iyo daanyeeraa loo bedelay kadibna ilahi waa halaagay subxana wa tacala qolo kalena waxay leeyihiin ma ahee shardigaa markuu ilaahay ku xidhay ayay markaa kadib ka tanaasuleen way iska daayeen lama soo dejinin markaas mar haddaan la soo dejininna lama cadaabin sidaasay kaga baaqsadeenna waa yani waxa weye ra'yi ay qabaan culimada qaarkood waalcilmu cinda allah waxaan ka garanaynana ma jirto mar haddaan nas cad oo ama qur'aanka ama xadiis nebiya uusan ku soo aroorin masaladana salafkii ay isku khilaafeen nas kala saarana aynaan haynin waa inaan cilmigeeda ilahay u dayno sama hada wabillahi tawfiq sal allahuma wasalam ala nabiyina muxamed wala alihi wasabi wasalm